munaasabad lagu soo bandhigayay cilmibaadhis ku saabsan sida lagu hortegi karo abaaraha iyo weliba isbeddelka cimilada uu soo qabanqaabiyey wakiilka akademiya goboleedka afka ee maamulka hirshabelle cilmibaare maxamuud cabdi cusmaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana uu ku soo bandhigay sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo abaaraha iyadoo xilligan ay ka jirto qaybo ka mid a dalka abaar dhinaca xoolaha waa dhibaato ballaaran oo roob la-aan keentay qaamuuska waa cabdalla mansuur iyo anariit abaar mar labaad waa iidana qeexidda labaad waaye oo uu qeexay abaar waa roob la-aan doog la-aan jiilaal dheeraaday qaamuuska iyo yaasiin xaaji cusmaan waxaa loola jeedaa marka isbeddel cimilada iidana ereydan waan dul istaagaynaa qeexitaankeeda waxaa loola jeeda adduunkas buu isla yaqaanaa guud ahaan waxaan dhihi karnaa korar socda ee cililis ahaan heerkulka caalamka macnaheeda caalamka intaasay kusoo koobeen dulucda marka haddaan dultaaganahay marka dayrtiyaa baaqatay dayrti haddii baaqatay maxaa dhacayo waxaa dhacay abaar xoolaadaa dhacday ee abaar dadeed ma dhicin xooluhu lafteeda waa kala duwan yihiina abaarta looda iyo arigaa dhacday geela waa nin isku filanoo xoog leh saciid saalax axmed gudoomiyaha akademiya goboleedka afka ee aga ayaa waxa uu isna dhankiisa sharaxay muhiimadda ay leedahay cilmi baarisyada noocan oo kale ah islamarkaana waxa uu ku baraarujiyey ka qaybgalayaasha inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan aqoonta tan cimilo ama xidigis ama culumaha ma aha annaga hawsha iyada waa ahaana waanu baranaynaa waa qof qof qof walba waa halkiisa anigu waa jeclahay in yaroo waranna waa ka hayaa aan badnayn waabaan ururin jiray oo dhegeysan jiray qaybaha dhulka soomaaliyeed meeliba sida ay ugu hadasho laakiinse haddana bad aqooneed laan kasta oo cilmiya afku kama maarmo afku laanta aqooneed waxay ka samaysan tahay af waxa ugu weyn oo toos ah oo na khuseeya waxa weeye erey kasta oo goonidiisa ah waa erey bixinta aanu uruursanayno dhowaan ayaa ahayd markii hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma guddoomiyaheeda uu ku dhawaaqay inay jirto abaar bahasan taasi oo ka dhalatay roobka dayarta oo sidii la saadaalinayay aanan uga di'in inta badan gobollada dalka